بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وان اكل او شرب او استعط او احتقن او صب في اذنه فوصل الى فوصل دماغه wuxuu leeyahay mualifku raximahullah wa in akala hadduu cuno waa qofkii soomanaa waxaan ku jirnaa fii kitaabi sawm hadduu cuno aw shariba ama cabo aw istacada ama sanka uu iskaga shubo daawo aw ixtaqana ama ixtiqaan uu sameeyo ixtiqaanku waa idkhaalu dawaa'i fi dubur yacnii xagga dambe qofkii in wax laga geliyo daawo iyo wax la mid ah laga geliyo aw saba ama uu ku shubo fii udunihi dhegtiisa hadduu ku shubo goojo maalan fa wasala uu gaaro dimaaqahu maskaxda ay gaarto aw adkhala isbacan ama hadduu far geliyo aw hayrahu ama far waxaan ahayn hadduu geliyo fii duburihi xaggiisa dambe aw qubulihaa ama gabadha farjigeeda waraa'a maa yabduu hadduu geliyo farta waraa'a maa yabduu waxa muuqanaya gadaashooda cinda alqacdati fadhiga agtiisa fadhiga wuxuu ka wadaa waa fadhiga qofka markuu xaajo gudanayo salkuu dhulka dhigayaa ma aha markuu xaajo gudanayo fadhiga uu fadhiisanayo markuu fadhiisto xaggiisa dambe inta soo muuqanaysa wax ka shisheeya hadday fartu gaarto macnaha hadduu gudaha geliyo waay fartiisa oo wasala ama uu gaaro ilaa jawfihi gudihiisa hadduu gaaro shay un shay min tacnatin oo ah wax lagu muday sida midi iyo wixii la mida ow dawaa'in ama daawo hadday gudaha gaarto aw taya ow taqaya'a ama uu matago ow jaamaca ama xaaskiisa u galmoodo aw baashara ama uu la mubaasharoodo xaaskiisa oo ku istimtaaco fii maa duuna alfarji farjiga wixii ka sokeeya fa anzala uu markaa biyo ka yimaadaan aw istamnaa aw istamnaa ama istimnaa uu sameeyo gacantiisa uu biyo iskaga keeno fa anzala oo markaa biyuhu ay yacni uu dejiyo biyuhu ka yimaadaan aw baalaqa ama uu ku xeel dheeraado fii madmadati luqashada aw istinshaaqin ama sandaarsiga fanasala jawfa oo biyaha ay u degaan markaa gudihiisa aw akhraja ama uu soo saaro riiqahu candhuuftiisa uu ka soo saaro min famihi afkiisa kamaa idaa jara alkhayta sida waxa weeye inuu soo jiido alkhayta duntii fii famihi afkiisa ku sugan inuu soo jiido cinda fatlihi markii uu tidcayo ama uu yacnii wax ku tidcayo ama uu ku tolayo duntii fainfasala calayhi ay markaa ka soo baxdo riiqun candhuuf ay ka soo go'do duma raddahu kadibna candhuuftii uu celiyo wa balaca riiqahu candhuuftiina uu liqo aw balaca riiqan aw balaca riiqahu ama candhuuftiisa uu liqo mutaqayiran xaaluu yahay candhuuftaasi mid isbedelay kamaa idaa fatala khaytan sida inuu titcoo kale maalan dun fataqayara oo markaa candhuuftii isbedesho bisibqihi wixii marsanaa duntii ee midab ahaa ay candhuuftii isla bedesho ow kaana najisan ama uu nijaas ahaa kamaa idaa damiya famuhu sida afkiisa hadduu dhiig ka yimaado fa basaqa uu tufo candhuuftiibuu tufay oo dhiig leh xataa safaa riiquhu ilaa yacnii candhuuftiisu ay saafi noqoto walam yaqsilhu uusan dhaqin aw ibtalaca ama uu liqo nukhaamatan candhuuf hadduu liqo xaaka hadduu liqo min aqsa alfami oo afka meesha ugu dambaysa ka timid wa qadara uu awoodo calaa qatcihaa goynteeda wa majihaa iyo tufiddeeda fa tarakahaa uu ka tegay markaa ma soo goynin oo ma soo tufin waa ka leexday xataa nasalad ilaa ay degtay gudaha u degtay aw talaca alfajru ama waaga uu dilaaco wa huwa yujaamicu xaalu xaaskiisa u galmoonayo asagoo xaaskiisa u galmoonaya waagu ku dilaacay fastadaama galmadii ayuu sii daa'imay walow laxdatan walow ilbiriqsiba ha noqotee wa huwa fii jamiici daalik wa huwa asigu fii jamiici daalika arrimahaasoo dhan dhexdood daakirun lisawmi waa mid soomkii xasuusan caalimun bitaxriimi xaaraamnimadana caalim ku ah oo og qofkii waxyaabahaasoo dhan ay ka dhacaan asigoo soonkii xasuusan caalimna ku ah arrimahaasi inaysan bannaanayn batala sawmuhu soomkiisu waa burayaa wa calayhi alqadaa'u waxaana lagu leeyahay buu yidhi inuu soo qalleeya maalinka beddelkii wa imsaaku baqiyati nahaari maalinka intii ka harsanna inuu af haysto ayaa laga rabaa arrimo badanuu sheikhu halkan isku cadfay oo kulligood uu leeyahay waa min almufsidaati lisawm waxyaabahan oo dhan wuxuu leeyahay soomku waa fasahaadinaya soomkaa ku buraya waxyaabuhu sheegay waxaa ka mid a cunnada iyo cabitaanka taasi waa asalo waa macruuf qofka hadduu cuno ama acbo fii nahaari ramadaan asigoo xasuusan soomkii og cunnada iyo cabitaankii inay xaaraam ka yihiin qofka sooman qofkii cunoo caba laa shaka kaasi soomkiisu inuu fasahaadayo waxaa kalou shiiku ku cadfay aw istacada yacni daawada sanka laga isticmaalo hadduu sanka daawo ka isticmaalo sida goojo iyo wixii la mida ayadana waa min almufatiraat oo way afurinaysaa qofka way soonkiisa waa fasahaadinaysaa maxaa yeelay sanka wuxuu u duleelaa guduhu u duleelaa goojadii sanka lagu lagu shubo qofka wuxuu ka dhadhaminayaa dhuuntiisuu ka dhadhaminayaa idan gudahay gasha mar hadday gudaha gaartana soomku waa fasahaadaya alixtiqaan waa daawadoo laga isticmaalo min adubur xagga dambe waxyaaba waxaa jira laga isticmaalo adwiyada ka mid a xagga dambe haddii qofka xagga dambe marka daawo laga geliyo soonkii ma buraya mase ma burayo mas'alo culummadu isku khilaafeen waay jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tiriyeen min almufsidaati lisawm ixtiqaanku inuu ka mid yahay waxyaabaha soomka fasahaadinaya waxay ku cileeyeen daawadan xagga dambe qofka laga geliyey waxay yidhaahdeen gudahay gashay wax walboo gudaha gala ee bannaanka ka yimaadana waa min almufsidaati lisawm oo waxay yidhaahdeen wuxuu qaadanayaa xukmu alakli washurb cunnadii cabitaankii buu ku xukun yahaa bay yidhaah sheekha laftirkiisana daabitka uu sheegi doona asaa keeni doona waxa wax afuriya daabitkooda waa maxay wuxuu leeyahay waa wax walba oo u gudba gudaha jihaday doonaan ha kaa soo galaan meel walboo duleeshoo jirkaaga ka mid ah wixii ka yimaadee gudaha u daadega soonka waa fasahaadinaya wixii dhagaha ka soo gala wixii sanka ka gala wixii xagga dambe ka gala meel walboo jirka ka mid ah oo gudaha gelaya gudaha u dhaadhacaya wixiina soonka waa fasahaadinaya jumhuuru culamaa marka saasay ku cileeyeen ixtiqaanka waxay yidhaahdeen guduhu galaya laakiin sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah jumhuurtu waa ku khilaafay masaladan wuxuuna leeyahay alixtiqaan laa yufatir ixtiqaanku wax ma afuriyo daawada xagga dambe laga isticmaalo wuxuu leeyahay soomka ma buriso maxaa yeele wuxuu yidhi soomka waxaa buriyaa oo sharcigu noo sheegay waa alaklu washurb waa cunid iyo cabitaan wamaa yaquumu maqaamahumaa iyo wixii cunno iyo cabitaan booskooda istaagaya ixtiqaanka boos cunno iyo cabitaanna ma taagna cunno iyo cabitaanna ma aha qaacidada dhahaysa wax walbuu gudaha galaa wax afuriyana sheikhulislaam wuxuu leeyahy waa waxaan qaacidaan daliil lahayn wax walbuu gudaha galaa wax afuriya wuxuu yidhi sax ma ah waxa wax afuriya waa cunnada iyo cabitaanka iyo wixii ayaga la mida wixii ayaga laga mida maxaa laga wadaa ma waxaa laga wadaa cunnada iyo cabitaanka gudihii bay galeene wax walboo gudaha gala ayaa afurinaya miya mase waxaa laga wadaa cunnada iyo cabitaanka wixii la mida wixii la nafciya oo booskooda istaagi kara waxaa loola jeedaa wixii la nafci ah oo booskooda istaagi kara daawo yar oo qofkii xagga dambe laga geliyey cunno iyo cabitaan miyay u istaagayaan booskooda ma istaagayso mana loogu talangelinba inay istaagaan maqaamu طacaam washaraab sidaa darteed alixtiqaan laa yufatir ixtiqaanka ama daawada xagga dambe laga isticmaalo soomka ma buriso laakiin jumhuurtu inay burisay qabaan wuxuu yidhi ow saba fii udunih ama dhegtiisa uu ku shubay daawo maalan dhegta iskaga shubay fa wasala dimaaqa maskaxdii bay gaartay gudaha gudaha hadda waxaad ogaataa caloosha keliya ulama jeedaan jirka gudihiisay ka wadaan wixii gaara ama calool ha gaarto ama meel kale ayadana wuxuu yidhi soomka waa burinaya waxyaabaha mufatiraadku ku daray sida saxiixaana mufatiraadka kama mid aha maxaa yeelay cunno iyo cabitaan lama mid ahan dhaguhuna uma furna xagga guda calo yacni caloosha ama dhuunta iyo wixii la mid a ama far geliya buu yidhi xaggiisa dambe waa ninkii maalan inuu xagga dambe ama yacni fartiisa inuu geliyo xagga dambe gabadhana f- farjigeeda ay far geliso laakiin wuxuu leeyahay waraa'a maa yabduu cinda alqacda qaacidada halkaas waay farta xaggee la gelinaya ay dhaafaysaa wuxuu leeyahay markuu qofka fadhiisto inta muuqanaysa gadaasheeda inay fartu tagto waay inta muuqanaysa keliya hadday fartu taagan tahay soonku buri maayo buu leeyahay wuxuu kala saarayaa marka fartu meeshay gaarayso fadhigana waa soo sheegnayoo fadhiga salka dhulka la dhigaya kama wada eh waa kada koobka kada koob waa la yaqaan soo maaha qofka markuu cirbihiisa cuskado een xagga dambe inta soo muuqata in dhaafsiisan hadduu farta gudaha u geliyo wuxuu leeyahay markaas soonku waa buraya sababtu waa maxay wuxuu leeyahay fartaana waxay gashay filjawf fartiyaa gudaha ku tagtay wax walboo gudaha galana waa maxay waxay leeyahay waa min almufsidaati lisawm waxaa kaloo soonka burinaya buu yidhi wixii caloosha gudaha gaara haddii gudaha shay gaaro shaygaasi hadduu doono ha noqdo wax lagugu muday midii lagugu muday waran ku dhacay qofkii seef lagu duray wax alla wixii gudaha gala min dacnatin ow dawaa'in ayadan wuxuu yidhi soomku way burinaysaa daabitkii joof ja- daabitkii ahaa wax walboo gudaha gala soomku way burinayaan tii ya- ayadana daliil u ah bay leeyihiin oo daba joogaa sheekhu ow taqaya'a ama hadduu ismatajiyo qofka matagu ma aha wax guda galaya ee waa wax soo baxaya qofka hadduu ismatajiyo camdan soonka waa burayaa waa saxiix oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday man daracahu alqay'u falaa qadaa'a calayhi waman istaqaa'a facalayhi alqadaa qofkii matagu soo dhaafo oo ka soo degdego inuu mataga ma rabin laakiin waa xanuunsan yahay maalan matagii baa qabtay wuu ka tambatay qofkaasi wuxuu leeyahay nebigu qadaa laguma laha soomkiisa ma buraayo qofka laakiin qofkii ismatajiya waman istaqaa'a istiqa waman istaqaa'a macnaha waa qofkii ismatajiya oo iska keena mataga isagoo iska celin kara fa calayhi alqadaa kaas waxaa lagu leeyahay inuu soo qalleeyo inuu soo qalleeyaa lagu leeyahay macnaheedu waa maxay maalinkaas soomkiisa waa buray waa soonkii maalinkaasi waa buray waa fasahaaday maalinka beddelkiisana maalin kale inuu soo qalleeyaa laga rabaa xadiidkaasaa u daliila hadduu qofka ismatajiyo in soonkiisa uu burayo ow jaamaca ama hadduu xaaskiisa u galmoodo tanna waa waadix oo xadiidkii abi hurayra ayaa tusinaya jimaaca wuxuu ka mid yahay min almufsidaati lisawm weliba asiga kafaaro adagoo wataa sheikhaa keeni doona kafaaradiisa qofka hadduu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan maxaa lagu leeyaho laga rabaa asaa ka hadli doona aw baashara ama hadduu la mubaasharoodo mubaasharadu waa maxay yacni xaaskiisa hadduu ku istimtaaco la fara ka ciyaaro fii maa duuna alfarji wixii farji ka sokeeya galma ma jirto laakiin waxaan galmo ahayn hadduu xaaskiisa la sameeyo inuu dhunkooday iyo wixii la mid a fa anzala oo markaa biyuhu ay ka yimaadaan asagana soomkiisa waa burayaa soonkiisa waa burayaa oo biyaha ka yimid manidaas imaatay ayaa sabab u ah buritaanka soonka aw istam aw istamnaa ama hadduu biyaha gacanta iskaga keeno oo fa anzala markaa biyuhu uu soo dejiyay ka yimaadaan asagana soonkiisa waa burayaa sheikhu hadda wuxuu ka hadlayaa waa waxyaabaha soonka buriya laakiin istimnaaga ama biyaha oo gacanta la iskaga keeno xukunkeeda kamuusan hadal xukunkeedu xaaraam waaye laakiin asiga mu- danta u sheegaya waxay tahay soonka ma burisa mase ma burisa waay ka hadli maayo ma xaaraama mase waa xalaal istimnaaguna xaaraam waay qofka inuu gacantiisa isticmaalo biyo iskaga keeno wax bannaan ma aha waxaana tusinaya inaysan bannaanayn oo ahlulcilmigu ay u deliishadeen qowl اllahi caza wajal waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaan laba sinfi keliya ilaahay soo reeb mu'miniinta waa kuwa furuujtooda xifdiya xaaraamta ka ilaaliya ilaa xaasaskooda iyo addoomaadkooda mooyaane wax saddexaad oo lasoo reebay miyaa jira gacanta kuma jirto wixii lasoo reebay marka inuu gacantiisa ka zinaystaa sax ma ah oo gacantiisa isticmaalo waa arrin xaaraama oon bannaanayn aw baalaqa ama uu ku xeel dheeraado fii madmadatin san- ee, luqluqasho aw istinshaaqin ama sandaarsin fanasala jawfa oo gudihiisa uu u dego ayadana soonka waa burinaysaa laakiin culammadu waxay leeyihiin labaa loo kala qaadayaa qofka asoo iska ilaalinaya inay gudihii u degaan hadday ku fakadaan si khata ah soonka ka buri maayo laakiin hadduusan iska ilaalin oo xaggiisa taqsiir iyo gaabis ka yimid ay ku dhacday soonka waa ka burayaa marka walidaalika nebiga calayh isalaatu wasalaam fii xadiidi laqiid ibni sabira wuxuu yidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman istinshaaqa iyo sandaarsiga ku xeel dheerow ilaa inaad sooman tahay mooyaane ilaa inaad sooman tahay mooyaane macnaheedu waa max haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraan waay maxaa yeelay sandaarsiga haddaad ku xeel dheeraato biyuhu gudahay gelayaan waa gudbaayaan taana waxay keenaysaa in soomkaagu dhaawacmo marka qofku markuu sooman yahay waa inuu ka taxadaro markuu sandaarsanayo ow akhraja riiqahu min famihi ama hadduu candhuuftiisa ka soo saaro afkiisa waxaa gadaal noogu imaan doona candhuuftan afka laga soo saarin haddii la liqo soonka inaysan burinayn laakiin midka afka laga soo midda afka laga soo saaray ee kadib lagu celiyey middaasaa soonka burinaysa buu leeyahay sababtu waa maxay wuxuu leeyahay midda afka laga soo saaray bannaanka la keenay kadib markaa bannaanka keento haddana ku celiso qof biyo cabaayoo kalaa tahay qofkaasi qof wax cabayuu la mid yahay laakiin midda gudaha ku jirta wuxuu leeyahay makaankeeday joogtaa ma aha mid la soo saaray afkii ay ka timid marka horey ku sugan tahay hadduu liqo markaa candhuufna ay tahay soonka ka buri maayo ow akhraja riiqahu min famihi hadduu candhuufta afkiisa ka soo saaro sidee candhuufta afka looga soo saari karaa taasuu rabaa inuu kuu tusaaleeyo waxaana dhan marka qaybta dambe uu sheegayo waa tusaale waay kamaa idaa jara alkhayta buu yidhi sida haddii dun uu jiido fii famihi ku sugan yacnii dun afkiisa ku jirta ayuu soo jiiday cinda fatlihi markuu tidcayo ama uu isku xiraayay agteeda ayuu ku ayuu soo jiiday duntii fainfasala calayhi waxaa duntii soo raacay oo asiga ka soo go-ay riiqun candhuuf duntii afka uu ku hayay candhuufaa aruurtay ilaan duntii afka ugu jirta markuu duntii soo jiiday candhuuftii qayb ka mid aha soo raacday bannaankay timid soo ma bannaankiibay timid uma raddahu kadibna waa celiyey marka candhuuftii bannaanka timid ee dunta la socotay ayuu afkii ku celiyey oo duntiiay weli la socotaa macnaha duntii buu afka ku celiyay ayadoo candhuuftii ay saaran tahay wa balaca riiqahu candhuuftiisiina waa liqay candhuuftaasi xaggee ka timid waa candhuuf bannaanka ka timid ilaa waxay duntay raacday kadibna wuu soo celiyey candhuuftaas wuxuu leeyahay soomka waa burinaysaa aw balaca riiqahu ama candhuuftiisii buu liqay mutagayiran xaalay tahay mid beddelan candhuuftii baa isbadeshay sidee candhuuftaas isbedelan ku imaan kartaa tusaaluu kuu keeno wuxuu yidhi kamaa idaa fatala khaytan waa sida haddii uu tidco dun oo kale fatagayara oo uu isbedelo markaa bisibqihi midabkii dunta ay lahayd darteed duntu midab bay leedahay duntiibuu afka gashtay asigoo tidcaya ama isku xiraya midabkii ama gaduud ha noqdo ama cagaar ama jaallee midabkii dunta ay lahayd ayaa candhuuftii dhex gashay midabkii wuxuu noqday midab dhaqmaaya markuu afkiisa ku qabtay oo candhuuftu ay qoysay midabkii wuxuu soo raacay candhuuftii candhuuftaasi waxay noqotay mid isbedeshay markaasuu liqay ayadoo mutaqayira ah oo bedelan qofkaasi candhuuf keliya miyuu liqay mase candhuuf lagu dheehan yahay ayuu liqay candhuuf wax kale ay ku jiraanuu liqay ow kaana najisan ama riiqu ama candhuuftu waxayba noqotay mid nijaaso ah ama khaydkii duntii oo afka gashanaya nijaas ah duntii oo nijaasaha buu afka gashtay candhuuftiisii iyo nijaasadii baa isdhex galay markaasuu nijaasadii liqay ayadana waa eber yacni soonka waa buraya waxaa kaloo candhuufta nijaaso ay ku noqon kartaa tusaalaha asiga uu keenay wuxuu ku yidhi ow kaana najisan kamaa idaa damiya famuhu sida afkiisa inuu dhiig ka yimaado fabasaqa ou tufay markaa xataa safaa riiquhu ilaa candhuuftiisu ay saafi noqoto walam yaqsilhu ousan dhaqin yacni mana dhaqin wuu tufay ilaa candhuuftiisa ay saafi noqoto mana dhaqin buu yidhi yacni wax isbeddela ma samaynin aw ibtalaca ama wuxuu liqay nukhaamatan xaako min aqsa alfami oo ka timid afka meesha ugu dambaysa ugu fog wa qadara wuxuuna awooday calaa qacihaa xaakadaas gooynteeda waa awooday wa majiha iyo tufideeda xaakadii dhuunta meesha ugu dambaysa ayay xaakadu ka timid xaakadaasi waa mid wuxuu e waa mid uu awoodi karo inuu soo gooyo kadibna uu iska tufo waa awoodi kare fatarakahaa waa ka tegay marka ma soo goyne waa ka tegay xaakadii xataa nasalat ilaa ay degtay waa liqay hoose u liqay ayadana wuxuu leeyahay way afurinaysaa aw طalaca alfajru ama waagii baa dilaacay wa huwa yujaamicu asagoo xaaskiisa jimaacaya islaantiisii asagoo u galmoonaya iyo xaaskiisii ayaa waagu dilaacay waaba ku barya waagii markuu waagu dilaacay kama joogsane fastadaama waa sii daa'imay buy waagii baa dilaacay markaasuu sii daa'imay walow laxdatan walow ilbiriqsiba ha noqoto daa'imidaas daqiiqad inay noqoto inay shan daqiiq mu baahna walow in yarba ha noqotee walow fi wahuwa wahuwa walxaal huwa asigu fii jamiici dalika arrimahaasoo dhan uu yahay daakirun mid xasuusta lisawmi soomka caalimun bitaxriimi taxriimkana caalim ku ah haddii intaa la helo batala sowmuhu soomkiisa waa buraya wa calayhi alqadaa'u waxaana lagu leeyahay qallayn inuu soo qalleeyo maalinka waxaa kaloo lagu leeyahay waa imsaaqu baqiyati nahaar maalinkii intii ka hartay inuu af haysto wa daabidu lmufatiri midka wax afurinaya daabidkiisu waxa waaye wusuulu caynin cayn gaar gaaritaankeeda wey wa in qallad haba yaraatee cayntaasi gaariddeeda wey min manfadin maftuuxin yacnii oo ka timid min manfadin meel duleesha oo maftuuxin furan ilaa jawfin calool ay gaarto markaa gudihii ay gaarto waxyaabaha soonka afuriya wuxuu leeyahay shiiqu waxaa daabid u ah waa cayn haba yaraata cayntaase ka gasha meel duleesha una furan gudaha u furan wax walboo meeshaasi ka gala gudahana gaara wuxuu leeyahay waa min almufatiraat waa qaacidadii sheikhulislaam uu lahaa daliil ma laha wey oo sida saxiixa waxaa leeyahay buu yidhi waxa wax afuriya waa cunid iyo cabitaan iyo wixii booskooda istaagi kara ee gudaha gala waxyaabaha kale wuxuu leeyahay soonka ma afuriyaan waaljimaacu iyo jimaaca asigana waa afuriyaa waalinzaalu iyo biyaha oo yimaada can mubaasharatin mubaasharo ka yimaada oo xaaskiisa uu la mubaasharooday aw istimnaa'in ama istimnaa ka yimaada biyahoo gacanta la yskaga saaro caaliman bitaxriimi xaaluu yahay mid caalim ku ah xaaraamnimadeeda daakiran lisawmi xaaluu yahay soomkii mid xasuusta waxyaabahaas hadduu sameeyo xaaluu yahay sheega inuu xaaraam yahay mid og isla markaana soom inuu sooman yahay xasuusta soonkiisu waa buraya istimnaaga ama gacantoo biyaha la yskaga saaro soonka xaaraamnimadeeda waa ogaana ayadoo xaaraam waayo shaki ma laha laakiin qofka hadduu sooman yahay soomkiisu ma burayaa daahiriyadu waxay qabaan soomkiisu inuusan burayn madhabu daahiriya waxa waaye soomkiisu inuusan buraynin oo waxay leeyihin waxyaabaha mufsidaat lisawm kama mid aha laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin waa min almufsidaati lisawm jumhuurtu waxay deliishadeen oo ay u deliishadeen inuu ka mid yahay min almufatiraat ama min almufsidaat lisawm xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama xadiidulqudsigii allah subxaana wa tacaala uu yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli addoonku wuxuu ka tegayaa saa'imka ah cunnadiisa iyo cabitaankiisa iyo shahwadiisa wa shahwatahu waxaa soo gelaya bay yidhaahdeen alistimnaa maxaa yeeley qofka gacantiisa biyo iskaga keenaya ma aha mid shahwadiisa ka tegay ma aha waxaana waajib ku ahayd inuu shahwadiisa ka tago oo sida cunnada iyo cabitaanka uga tegay oo waxyaabaha shahawaadka uu ka tago oo galmadu ay ka mid tahay xaaskiisa inuu u galmoodo oo ay ka mid tahay inuu biyaha gacanta iskaga keeno iyo wixii la mid a watalzamuhu liifsaadi sawmi fii ramadaana biاljimaaci maca alqadaa'i alkafaaratu watalzamuhu waxaa ku laasimaya waa ninka xaaskiisa u galmooday liifsaadi sawmi sowmka uu fasahaadiye dartii sowmka uu fasahaadiyey darteed fii ramadaana ramadaan dhexdii inuu soomkii fasahaadiyey biljimaaci jimaac uu ku fasahaadiyey dartii waxaa ku laasimaya maca alqadaa'i ayadoo lala qabo qallaynta uu soo qallaynayo waxaa ku laasimaya alkafaaratu kafaara ku laasimaysa ficilka watalzamuhu faacilkiisa aaway alkafaaratu damba waay yacni waxaa ku laasimaya kafaaro kafaarada maxaa loogu laasimiyey sababta loogu laasimay waxa waa inuu soomkiisa fasahaadiyey fii ramadaan uuna ku fasahaadiyey biljimaac kafaaro keliyana lagama rabee maca alqadaa wey waana inuu soo qalleeyo maalinka ile maalinkaa soonkiisa waa buray waa inuu maalinkaa beddelkii soo qalleeyo kafaaradan uu iska bixiyo wahiya kafaaraduna cidqu raqabatin mu'minatin waa qoor mu'minadahoo la xoreeyo qoortaa mu'minadaahoo saliimatin ka maran min alcuyuubi ceybo almudirati bilkasbi ceebahaasoo almudirati dhibaataynaya bilkasbi kasbiga dhibaataynaya yacni waxqabadka fain lam yajid hadduusan helin qooruu xoreeyo fa siyaamu shahrayni mutataabicayn ay facalayhi siyaamu shahrayni mutataabicayn waxaa lagu leeyahy oo laga rabaa laba bilood oo xiriira inuu soomo fain lam yastatic hadduusan awoodin fa icaamu sitiina miskiinan ay facalayhi icaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin inuu quudiyo ayaa dushiisa ah fain cajaza hadduu awoodo ou quudin waayo habatat fii dimmatihi habatat ay habatat alkafaaratu kafaaradu waxay ku sugnaanaysaa fii dimmatihi asiga dimmadiisa yacni cahdigiisa iyo ballankiisay ku sugnaanaysaa waa wax lagu leeyahay oo laga rabo ka hari mayso kafaaratu ljimaac waxaa u daliila xadiidu abi hurayra oo bukhaariya muslim ay wariyeen xadiidkaasi wuxuu sheegayay nin saxaabiya oo xaaskiisa u galmooday fii nahaari ramadaan inuu nebiga u yimi sala allahu alay wasalam waxa galmada la diidayana inuu xaaskiisa u galmoodo ma ramadaan oo dhan amase waa fi nahaar waa fi nahaar amaa fi leyl ilaahay subxaana wa tacaala waa tuu fasaxay oo haddii qoraxdu ay dhacdo waxaa u bannaan inuu xaaskiisa u galmoodo uxila lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun ilaa qowlihi faalaana baashiruuhunna marka mubaasharada ama galmadu fin fi leyl way bannaantaha laakiin fi nahaar fii nahaari ramadaan laga soo bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa ay qoraxdu ka dhacayso waa mamnuuc looma ogola qofka sooman haddii marka uu ku dhaco kafaarada sheikhu sheegaa laga rabaa xadiidu abi hurayrana tusinaya ninkaasi saxaabiga markuu nebiga u yimid wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi halagtu rasuulka ilaahay waan halaagsamay buuyi maxaa yeele dembi buu ku dhacay aljimaac fii nahaar ramadaan waa dembi waan halaagsamay buui dembiguna waa halaag wa fii riwaayatin ixtaraqtu waan gubtay buu yidhi rasuulka ilaahay dembiguna waa kulayl ku gubaaya markaasuu yidhi nabigu calayh salatu salaam maa ahlakak maxaa ku halaago kugu dhacay markaasuu yidhi waqactu calaa imra'atii xaaskaygii baan ku dhacay buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal tajidu maa tuctiqu maa tuctiqu raqabatan ma helaysaa buu yidhi waxaad qoor ku xorayso markaasuu yidhi laa markaasuu yidhi hal tastaiicu hal tastatiica an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma awoodaa laba biloo xiriira inaad soonto faqaala laa faqaala hal tastatiicu an tudcima sitiina miskiina qaala laa saddexdiiba ma awoodo yidhi qoor ma xorayn karo laba biloo xiriira ma soomi karo lixdan miskiinna waxaan ku quudiyo dhaqaalaa ma haysto nebigu waa aamusay sala allahu calayh wasalam asigoo aamusanoo meeshiisa fadhiya ninkiina uu iska fadhiistay oo jawaab uu sugayo ayaa waxaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam dembiil timira markaasuu yidhi dembiishaan timirtaa qaado oo ayada kafaarada iskaga bixi sadaqayso kafaaro ahaan u bixi markaasuu yidhi a calaa afqara minaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo ma cid annaga naga baahi badan oo naga faqri badanaa timirtaan la siinayaa timirtiiuba ku dhegay wuxuu yidhi timirtaan cid adan naga nooga baahi badan maba jirtaba wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin afqaru min ahli beyti buy ilaahay baan ku dhaartay magaalada madiina labadeeda daraf inta u dhexaysa bayna laabatayn waa bayna alxaratayn oo magaalada labadeeda dhinac ayaa yacni waxaa yiilay dhagax madow oo xara loo yacni la dhihi jiray alxara baa bayna alxaratayn marka waa magaaladoo dhan magaalada madiina kuma sugna buu yidhi qoys ka baahi badan oo ka faqiirsan qoyskayga buu yidhi yaan siiyaa marka oo iga baahi badan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acimhu ahlak reerkaaga sii mar haddaad baahi sheegatay dadkaaga sii xadiidkaasi kuma jirto mana ku cadda ninkii inuu kafaaro bixiyey culammada qaara waxay yidhaahdeen kafaaro ninkii waa bixiyey laakiin kafaaradii uu dad kala siin lahaa ayuu qoyskiisa siiyey oo reerkiisu kafaarada ku bixiyey bay yidhahdeen laakiin kafaarada dadka masaakiinta kalaa la siinayay madhabuljumhuur marka waxaa waaye oo xadiidkaasi ay u daliishadeen ninkaasi kafaaradii inuusan bixin laakiin kafaaradii lagu lahaa waa fii dimmatihi waa lagu leeyaho waa laga rabay maalinkuu awood helo ayuu qofka iska bixinaya qaar culamada ka midna waxay leeyihin kafaarada qofka hadduu awoodi waayo way ka dhacaysaa saddexda mid ka mid a hadduu awoodi waayo waa ka dhacaysaa sida saxiixa waxaa waaye in dimmadiisa ay ku jirto oo sida shiiqu sheega waay waa lagu leeyahay goormuu iska bixinayaa haddii lagu leeyahay maalinkuu awoodi karuu iska bixinayaa waa dayn ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala maalinkuu awoodi kar un iska bixinaya walaa tajibu kafaaradu ku waajibi mayso buu yidhi calalmawuua walaa tajibu ku waajibi mayso cala almawtuu'ati midii loo galmooday kafaaratun kafaaro ku waajibi mayso wuxuu leeyahay kafaarada ninka keliya laga rabaahe gabadhii loo galmooday ayada kafaaro lagama rabo masaladan waa masalo fuqahadu isku khilaafeen gabadhii way soomanayd ninkuna waa sooman yahay labadoodii jimaac baa dhacayoo ninkii reerkiisa u galmooday ayaduna waa ka raalli wayna soomanaayeen labadaba kafaarada ma ninka keliya laga rabaa mase gabadhana waa laga rabaa inay kafaarada bixiso asalka haddii la raacayo waa maxay asalka takaaliifta sharciga waa in loo siman yahay oo sida ninka looga rabo ayadana looga rabo fuqahada qaarna sidaasay ku tageen oo waxay yidhahdeen kafaarada ninkana waa laga rabaa gabadhana waa laga rabaa mid walboo labadooda ka midana waa inuu kafaarada bixiyo oo kafaara ku waajibaysa mid walboo labadooda ka midana arrintaasi uu ku dhacay waa dembi maxaa yeeley labada mid walboo ka mida waa mukalaf bacdu ahlilcilmi waxay qabaan oo mu'alifka iyo shaaficiyadu ay ka mid yihiin waxay leeyihin gabadha laguma lahan kafaaro sababtu waa maxay waxay yidhahdeen sababtu waxa waaye waxaan u deliishanaynaa xadiidka laftirkiisa xadiidu abi hurayra maxaa yeeley markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan saxaabigaa u yimid ee yidhi rasuulka ilaahi waan halaagsamay xaaskaygii baan u galmooday nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii wixii lagu lahaa keliyuu kala hadlay mausan dhihin xaaskaaga ayadana kafaaraha iska bixiso ilan wuxuu yidhi xaaskaygaan u galmooday ayadana kafaara laga rabaa nebigu ma dhihin sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam xukunka sharciga wakhtiga baahidii loo qabo inuu kadib dhigo ma u bannaan tahay ma bannaano waa qaacida usuuliya ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuus bayaankii caddayntii in laga dib dhigo wakhtigii loo baahnaa ma bannaana wakhtigii loo baahnaana waxay dheen waa la taagnaa haddii gabadha kafaaro lagu leeyahay wakhtigii waa la taagnaa nebiguna waxay ahayd calayhi salaatu wasalaam haddii gabadha kafaaro lagu leeyahy inuu caddeeyo hadduu nebigu ka aamusay aamusnaantii nebigan waxaan u deliishanaynaa inaan gabadha kafaaro lagu lahayn nebiguna kafaarada ninka keliya u saaray gabadhana waa ka aamusay markii dhankaa laga fiiriyo qowlkaani waa qowl qawi oo xoog badan markii jaanibka laga fiiriyo maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam xukunkii gabadha xaggeeda maba gelin wuuna waana loo sheegay hadda jamaacu hal qof kama dhaco jamaaca laba qof aa wadaagaya ninkaana wuxuu yidhi xaaskaygii baan u galmooday nebiga calayhi salatu wasalaam xaaskii sooma hadal qaadin asiga keliyu kafaaradii ku laasimiyey halkaasay xadiidka ka daliishadeen wuxuu yidhi wain facala jamiica dalika arrimahaasoo dhan hadduu sameeyo naasiyan xaaluu yahay mid hilmaamsan ow jaahilan ama xaaluu yahay mid jaahila hadduu arrimahaas sameeyo ow mukrahan ama xaaluu yahay mid la qasbay ow halabahu lqay-u ama matagii uu ka soo hormaray ow anzala ama dejiyo biyuhu ay ka yimaadeen bixtilaamin rii ay uga yimaadeen ow can fikrin ama uga yimaadeen fakir ow nadarin ama eegmo iyo fiirmo hadday biyuhu ka yimaadeen wuxuu leeyahay sheekhu waxyaabihii aan soo sheegno dhan hadday dhacaan laakiin markay qofka ka dhacayaan uu yahay mid jaahila ama naasiya waa hilmaamsan yahay muxuu hilmaamsan yahay soonka dhanuu hilmaamsan yahay yacni inuu sooman yahay ma oga waay waa hilmaamay inuu sooman yahay maalan wuxuu hilmaamay inuu sooman yahay markaasuu xaaskiisa u galmooday soonkiisa buri maayo wuxuu la mid yahay qof wax cunay oo wax cabbay asigoon ogeyn soonkiisa ma burayaa qofkaasi qofkaas soonkiisa buri maayo idaa nasiya fa akala ow shariba yacni hadduu hilmaamo ou cuno ama markaa ou cabo wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fainamaa acamahu allahu wasaqaahu qofkaas ilaahaa quudiyey ilaahaa waraabiyey macnaha waxba laguma lahan waa qof ilaahay quudiyo ilaahay waraabiyo way soomkiisuna ma burin marka wixii lasoo sheegoo dhan waa looga qiyaasanaya hadduu wixii lasoo sheegoo dhan qofka uu sameeyo asigoo hilmaamsan ama jaahila ama mukrah ah almukrah waa midka qasban qoraya inta lagu qabtaa waxaa la yidhi cun fii nahaari ramadaan markaasuu cunay soonkiisa ma burayaa ma buraayo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wascaha ma buraayo waa mukrah waa qasban yah ow halabahu lqay-u ama matagii ayaa ka qaalib noqday waa ka soo hormaray xadiidkan kushee aan ku soo marnay hadda aan akhrinayna inuu soonka ka buraynin midkaa ow anzala ama biyihii buu dejiyey anzala waxaa looga cabirayaa manida iyo biyaha ninka ka imaanaya waxaa nusuul looga cabirayaa liannahu ya'tii min alacla maxaa yeele xagga sare ayuu ka yimaadaa ninka xaaskiisa marka u galmoonaya asaa sarreeya sarrayntaasaa laga wadaa anzala sidaasaa looga cabiro min alfowq ayaa looga cabiray inuu ka yimaadeen macnaha haddii marka ay biyuhu ka soo degaan laakiin hadda waa bixtilaam waa riyooday galmo ma aha waa qayluushamaaga maalan maalinkii caddaa waa seexday waa saa'im ramadaan uu sooman yahay wuxuu soo toosay asagoo dharkiisa qoyan yihiinoo mani ay ka timid waa riyooday hurdadii dhexdeeda soonkiisa ma burayaa soonkiisa buri maayo sheekh asaa xukunka ku ridi doona ow can fikrin ama biyahaas waxay ka yimaadeen fakir yacni galmuu ku fakiray markaasaa biyo ka yimaadeen ow nadarin ama eegmo ayay biyuhu ka yimaadeen waxay ka soo fuleen fiirin gabarhka ajnabiyada uu fiiriyey ama xaaskiisa u fiiriyey markaasaa biyo ka yimaadeen ow nasala almaa'u ama biyihii baa waxay u degeen jawfahu calooshii aan gudihiisa bimadmadatin bisababi madmadatin aw istinshaaqin ama isandaarsi sababtii bilaa mubaalaqatin ku xeel dheeraasho la'aan asiga mubaalaqa ma samayn wuu is ilaaliyey laakiin biyihii haddana waa fakadeen oo waa degeen ow jara riiqu ama waxaa socday candhuuftii bimaa baqiya waxay la socdeen oo candhuuftu ay kaxaysatay bimaa baqiya wixii haray oo mina tacaami cunno ah fii khalali asnaanihi ee ku sugnaa dulduleellada ilkihiisa bacda takhliilihi markuu takhliilka sameeyey kadib macnaa markuu afka geliyey oo ilkihii meelihii u dhexay isoo kale maalan wax isticmaalay sida qoray maalan uu ku soo saarayo ilkaha wixii ku dhex jiray wa cajaza wuuna ka caajizay can majihi inuu tufo ilkihii maalan dhexdooda ayuu qoray inta qaatay ilkihii dhexdooda wuxuu ka soo saaray waxyaabo ku jiray oo baqaayaadka cunnadii ah xala uu ku saxuurtay ayuu soo saaray markii wixii ay soo baxeen ayay candhuuftii raaceen markaasuu gudihii u dejiyey wuxuuna awoodi waayey inuu soo celiyo ou soo tufo ow jamaca riiqahu ama candhuuftiisu wuxuu ku jamciyey fii famihi afkiisi afkiibuu candhuuftii ku aruuriyey wabtalacahu waana liqay candhuuftii sirfan ay khaalisan xaalay tahay mid khaalis oo keligeed ah oo wax kale la socon ow akhrajahu ama candhuuftii buu soo saaray wuxuu ku soo saaray calaa lisaanihi carabkiisa uma raddahu kadibna waa celiyey wa balacahu waa liqay candhuuftii buu carabka inta saaray ayuu kadibna liqay ow iqtalaca ama wuxuu soo gooyey nukhaamatan xaako ayuu min baatinihi gudihii ka soo gooyey falafadahaa waa tufay ow talaca alfajru ama waagii baa dilaacay wa fii famihi طacaamun xaal afkiisa cunna ay ku jirto falafadahu cunnadiibuu tufay ow kaana mujaamican ama xaaskiisa mid jimaacaya ayuu ahaa fanazaca fi lxaali fanazaca waa siibay fil xaali isla markaa macnaa wuxuu ka wadaa waagi markuu saa u dilaaca waa galmadii waa joojiyey ow naama ama waa seexday jamiica nahaari maalinkii oo dhan uu seexday waagu markuu dilaacay maalinkii o dhan uu iska jiifay waxaa laga yaabaa meelaha inaa istiraan fuqahada hadda ogaada tusaalooyinka ay keenayaan mar walba waxay ku dhisaan mas'aladay ka hadlaayaan kaala hadli maayaan waxaan ma xalaala mase waa xaaraan qof muslima oo maanta o dhan iska jiifa hadduu jiran yahay waa gooni laakiin salaadaha jira soo maaha faraa'id baa jira salaadii fajar salaad duhur salaad casir ilaa maqrib laga gaarayo hadduu maalan usan baraarugin oo maalinkao dhan iska jiifo ow uqmiya calayhi fiihi ama lamiir daboolo maalinkii dhexdii wa afaaqa uuna soo baraarugo laxdatan minhu ilbiriqsi ka mida maalinkii ayuu soo kacay lam yadurahu fii jamiici daalik waxyaabahaasoo dhan soomkiisa dhibi maayaan wayasixu sawmuhu soomkiisuna waa ansaxayaa wixii lasoo sheego dhan soonka waxba u dhiman dhimaya laakiin markuu ka hadlayay miir daboolanka waxaa shardi ah waqti min annahaar inuu qofku soo baraarugo ama xalay qof miir daboolmay ilaa caawa miir daboolan qofkaasi haddee soonkiis yacni soom uma jiro qofkaasi laakiin hadduu maalan waqti maalinka ka mida uu soo baraarugo uu soo miirsado kadib miirka uu ka tago walow waqtigaasi uu soo baraarugaya ha noqoto laxda bimacnaa ilbiriqsi ha ahaato qofkaasi soonkiisa waxba u dhibi maayo miir daboolankii ku dhacay wayasixu sawmuhu soomkiisuna waa ansaxayaaba marka qaybtan wuxuu leeyahay soomka waxuma dhibayaan qaybtii horena mufsidaad bay ahayd qaybtan dambena soonka waxuma dhibaayo oo waxba fasahaadi maayaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin